wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa shaacisay xiliga rasmiga ah ee la gelayo imtixaanka qaranka ee sana dugsiyeedka imtixaanka ayaa la geli doonaa bisha juun afar iyo tobankeeda ee sanadkan wuxuuna ku egyahay sagaal iyo tobanka bisha juun ee madaxa warbaahinta wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya injineer cabdicasiis weli ayaa ka warbixiyey imtixaankan iyo maadooyinka lagu soo kordhiyey wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare waxaa farxad weyn u ah in lasoo gaaray gabagabada sanad dugsiyeedka waxaan ilaah ka rajeynaynaa inta yar aynoo dhiman in si nabad ah oo inoogu dhammeeyo waxaan rabnaa in la wadaagno dhammaan ardayda soomaaliyeed waalidiintooda macalimiinta maamulayaasha iyo cid walba oo bahda waxbarashada ay khuseyso in imtixaanka sanadkan la qaadi doono bisha juun afar iyo tobankeeda oo uuna ku egyahay sagaal iyo tobanka bisha juun sanad dugsiyeedkii hore ardayda waxaa ku cusbaa maadada i c t-da oo aan hore loogu geli jirin imtixaanka sanadkanna sida aan hore u shaacinay waxaa ku cusub maadada busineska waxaan rajeyneynaa in waalidiinta iyo macalimiinta ay kala shaqeeyaan sida ardayda ugu diyaargaroobi lahaan imtixaankaasi dhammaan shuruucihiisa waxyaabaha looga baahan yahay waxyaabaha ardayga ka reeban iyo wax walbo ay tahay inuu ogaado ardayga iyo qofka imtixaanka ilaalinayaba waxa aan ku shaacin doonaa baraha bulshada ee wasaaradda halkaas ayaadna kala socon doontaan aada iyo aad amaadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu goobaha waxbarashada dalka ayaa waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka socday u diyaargarowga imtixaanka wasaaradda waxbarashada soomaaliya ay qaadayso iyadoo ardayda lagu boorinayay inay si fiican u fahmaan casharada loo dhigayo si ay u keenaan natiijo fiican